gudoomiyaha maamulka degmada cadaado faarax deryawar sameeweliye wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha garsoor galmudug cabdulaahi axmed maxamed wakiil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gaboobi xogayaha maamulka dowladda hoose cabdiraxmaan axmed xirsi talska ciidamada kala duwan heer degmo ayaa si wada jira u dhisay guddiga amniga iyo cadaaladda heer degmo waxaana goobjoog ah xubno ka socday xafiiska s owga galmudug guddiga amniga iyo cadaaladda heer degmo ayaa waxaa laga dhisay magaalada cadaado guddigan ayaa laga dhisi doonaa degmooyinka galmudug guddiga ayaa ka shaqayn doona xalinta khilaafaadka heer degmo si loo helo xasilooniya nabad waarta oo ku timaada wadahadal bulsho waxayna yeelan doonaan shiraar joogto ah oo toddobaadle ah haddaba waa kan gudoomiyaha maamulka degmada cadaado faarax diiriye war sameeye wasiirka amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gabowe oo ka hadlay shirka ay yeesheen kulanka guddiga ugu horeeyay kaasoo laga soo saaray amaro kala gedisan oo ku xiriira sugidda amniga
wasiirka iyo labada wasiiroo na soo booqday oo noo waday barnaamij ah in amniga degmada la xoojiyo halkan maanta waxaan ku dhisnay guddiga amniga degmada iyo cadaaladda oo ka kooban degmada booliiska nabad sugidda milatariga daraawiishta maxkamadda iyo xibno ka socon doona haddii alla idmo bulshada guddigaas wuxuu mar walba rafaysgarayn doonaa oo la socon doonaa xaaladda amniga wuxuu ka shiri doonaa wixii soo kordha wuxuuna mar walba la socon doonaa xaaladda amniga wuxuuna gudbin doonaa wixii degmada ka tambadiya iyo wuxuu u gudbin doonaa wasaaradaha ay qusaysay iyo dowladda galmudug guddigaas halkan lagu dhisay isla markiiba waxay soo saareen amaro lagu mamnuucayo beensalka baabuurta beensalka la saaro in baabuurta beensalka aan la ogolayn ee beensalka laga fiiqi doono haddii alla idmo qof walbana hadda aan amrayno inuu beensalkaas fiiqo oo baabuurkiisa si amniya oo maaragtay cidna uusan ka cabsanaynin uu beensan la'aan magaaladiisa ula dhex mari doono haddii alla idmo wixii maanta ka dambeeya beensalku wuxuu keenay dhibaatooyin fara badan wuxuu keenay in wax lagu qariyo wuxuu keenay in dad lagu afduubto wuxuu keenay dhibaatooyin wuxuuna keeni karaa dhibaatooyin kaleeto qodobka labaad waxa weeye qoryaha lagu dhex wato magaalada haddii ay yihiin ciidan iyo hadday yihiin dad shacaba intaba waxaa mamnuuca wixii maanta ka dambeeya in magaalada qori lagu dhex qaato waxaa noo qabsoomay shirkii koowaad ee loogu talagalay in lagu dhiso guddiga amniga iyo cadaaladda heer degmo oo si wada jira inay u shaqeeyaan maadaama sannad cusub aan gelayno waxaa loo baahan yahay in la dardargeliyo garsoorka iyo amniga wada shaqayntooda si loo helo dowlad wanaag iyo wada shaqaynta amniga iyo cadaaladda oo degmada heer degmo ka soo bilowda asagoo u soo gudba markaas heer sare u soo gudba waxaan rabnaa maanta iyo cadaada ayaan kulankii koowaad ku yeelannay dhammaan degmooyinka galmudugna haddii allaydmo waa tegaynaa guddiga amniga cadaaladda heer degmo ee lagu dhisay degmada cad ayaa ka koobnaan doona degmooyinkana la mid noqon doona gudoomiyaha degmada gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo sidoo kale taliska booliiska degmada taliska nabad sugidda iyo sodoonka degmada taliyaha milatariga jooga degmadaasi taliyaha ciidanka daraawiishta ee degmadaasi jooga taliyaha asluubta degmada iyo xubnaha ka tirsan ururada bulshada rayidka ayuu guddiga ka koobnaan doona guddigan laga dhisaya degmooyinka galmudug ayaa inta badan laga fadhin wax ka qabto caqabadaha kusoo lalaabtay ee u dhexeeya beelaha wadadaga degmadaasi kuwa soo salka ku haya aanooyinka qabiilka iyo daaqsinka xoolaha oo dirirtu inta badan ka soo laalaabato